waa af gudule iyo wasiir inta udhexaysa meel toban kilomitr dhinaca qorax sume magax victoria shirku ka dhacay shirkaasna waa gaari yaroo kabyi guud ah baa warta soomaalida sida u taqaano waxaa saarnaa shan qof saddex dhaawac ah weliba hal dhaawaca wuu dhitaa laba dhaawacana way fudud yihiin dhimashaduna waa halka qof oo darawalka ahaa inta kalena waa waynavilaka dhaawaca liita waa saddex qof waan garatay gaarigu halkee buu ka yimid halkuuse u socday
gaarigu wuxuu kasoo tegay degmada xaaro oo noo jidha soddon iyo shan kilomitr annaga dhinaca waqooyi bay magaxta xaaro buu ka yimid siyaarana u yimid siyaarihii marka dhamaysteenna way baxeen shan qofood bayna ku raaceen gaari kebi buud ah u yihiin marka waddadan waa waddo cusub waddadan wax ka faa'iidaysta baabuurta udhexaysa hobyo iyo gaalkac iyo baabuurta isku xirta marta oo rasmar maarta u abaa ka faa'iidaysta jeerooyinka iyo gooladahooda u xisaaban yihiin maadaama waddada wadda casriga toos fiican loo dhiso shubaal ah baamarka baabuurkan waxaa kan baabuurta ka shaqayn jiray way dhinacaas iyo ciljibir iyo xaarood dhulka ka shaqayn jira bay ahayd marka runtiina qadartuna way dhacday xagga farsaxumo iyo cilmi xumana way ku imaan kartaa waa isdhihi karnaa laakiin shirkaa shilkii wuxuu ahaa ugu hadda waa shirarka ugu badan waddadan ka dhaca waa shirka ugu yaraa waa qabaaba dhimashada waxaan kaa raba marka gaarigu waxa uu ka baxa baa un fahmay wasiil oo wuxuu kusii jeeda xaaro
awalna hore xaaro noogu yimid hadda laakiin markuu gumaarto rugmanayo shirka ku yimid wasiil bu ka tegay dhaawac baa ii sheegtay inuu ka dhasho shilka wax dhimashaa miyaa jira dhimashadu waa hal qof oo darawalka ah gaariga waday dhaawacuna waa oday siddeetan jir ah oo u weyn labada kale waa dumar qofna wuu maadila kuri wuu ka badbaada hadda xaaladiisu way fiican tahay oo hadda dhaawac weyn la qaado maahan qofkaasoo deegaanka ku baxnaaneenayna laakiin dhaawaca la qaaday waa odagaa siddeetan jirka ah oo da-da ah iyo saddexdaas gabdhood labadaas dumarka ah dhaawac marka iga warama dhaawac culus buu ahaa mise dhaawac fudud
dhaawac dhaawac culus buu ahaa dhaawac aad u culus buu ahaa waa dareemi kartaa meesha waa meel waddo jid ah oo weli laamin lama saarin waddo wax weeye aadna maarta gaarigan aad xoolaysa u socday intuu socon kara wuu socday waana baabuurta aadka u fudud markii wax yaro godaa ku dhacaan xaalada guud soomaalida u taqaano runtii waa shiralka ugu badan baabuurtaas ka badan hadda shilkii sanadkeedii lasoo dhaafay shiralka ugu badnaa iyo dhimashada ugu badnaa baabuurtaas ka dhacda nooca noo loo yaqaana kabigi guud soomaalida u taqaano waan garta marka saddexdan qof oo dhaawac oo labada dumar tahay dhaawacoodu ma dhaawac isku mid baha isku mid ahaa oo markaas aada u culus oo wax looga qabo waayey gudaha degmada hadda gaalka lagama qaban karo bal wasiir iska dhaafa dhaawacaas gaalka xataa wax loogama qaban karo in muqdisho qoriyo maana waayo waa dhaawac dhinaca dhamarka iyo sanaha iyo gacmaha iyo madaxa iyo dimniin baa jira culus waa dhaawac aada u culus
waan garata waxaan kaa raba marka gaariga muxuu sababsaday shilka sababtu maxay tahay keentay
runta horta sababto ilaahay baa maarta waxaan wax xukuman way ahaayeen laakiin waxaa nagu badanaa u aaneynaynaa xadka iyo wadaan baabuurtan yararka ah xoolo dhaafka ah iyo khibrad darawalka iyo khibrad ulaheen yani qofka dadka uu silo oo bili-aadan nafla ah iyo xawligii waddada ayadaa ku rabta laakiin waddada rabitaankeeda waxa kasi kow baabuurka ma xukumi kartaa baabuurkan hadda waa sababta ugu badan waxa baabuurtan keena qaraxa taayirada qaraxa taayirada taayir baa qaraxaya furuu ka baxaya gaari gaari la xakameyn kara maaha boqol iyo sideetan socda wax kaban kara yani wax xakameyn kara darawalka ma xakameyn karo khibrad xataa uu ku xakameeya ma laha waddadan waa uga dignay waa adeeggelin badan waa sameynay asal badan waa dirnay baabuurta qaadka waxa kaliya ku guulaysan waxay tahay inaan ka reebno dadka rakaabka ah baabuurtan qaadka sida inaysan soo raacin hataa xabsi baa u sameynay qofka shacabaa lagu arko saaran gaarigaas in lala tacaalo oo la maartay maskaxiyan iyo caqliyan iyo maartay wacdigelin badan iyo maamulka gobolka la xiriirnay hadda badanaa waxaa ku baabaa shiralka ku dhaca waa nimanka qaadka wada iyo nimanka darawalka ah waxa weye hadda dhimashada awal shacabka ubadnaantid hadda laakiin ayaga ku rugantay because baabuurka xad ma laha wuxuu leeyahy ka gaar ka gaar meel shan saac loo socdo ro hal saac baro socdo sharaxaad waxay iga siisaa marka halka gaarigu shilka ka gelayo wadadan waa meel nooca ma wadaba ma wadada ka burbursan oo burbur baa jira mise siyaabo kale baa shilka sababay
runtii siyaabo kale baa shilka sababa burbur ma jiro waddadu waddada ma jiro waddada waxaa ku qoran goolad kasta waxaa ku qoran tabeelo gaariga looga qaboojin karo digniin ah oo qabsiinayo digniin ah baa ku qoran waxaa kaloo jira gooladaha tabeelayaashaas ku qoran waddada waxaa ku qoran xawliga ah waxaa ku qoran inaadan socon karin maadaama ugu badan lixdan lixdan digniin ah oo ku qoran lixdan ka badana socon fadlan lixdan ama darawalka ugu roon ugu roon mshaada haystaa waddada ugu fiican oo ugu leeshisan waa sideetan waddada dhan waa wada leesho sideetana ku qoran darawalka ugu hooseeya dadkana waxay socodsiinaya boqol iyo sideetan waa dhaafeen xadkii yaa ku qoran marka lambaradaas ay sheegayso runtii waxaa ku qoray waxaa iska kaashanay god oo waddada gacanta dhismaha ku haysa iyo maarata degmooyinkan oo dhan oo arrimaha bulshada madaxda arrimaha bulshada oo dhan iyo maamulada kala gedisan o dhan oo isku yimid oo si dadkan loo xakameeyo oo wacdigelin bada baa anaga laba sana waddaan dhisan tahay laba sana ilaa soddon iyo shan qofood baa geeri ah intaasoo baabuur oo ku baaba'day intaasoo ilaa boqol iyo lixdan qofood oo dhaawac ah soddon ka mid ah wada garaabiyin ilaa hadda sareeraha kaada xalka looga wada qaadayo dhibaato badan baa nagu soo foodaya laakiin marka dhibaatadii hadda sanadka hore zaaid bu ahaa laakiin sanadka hadda waa xakameyn waa ku xakameynay in dadka baabuurtan kawi budda loo yaqaana qaadka soo qaadayso nafti biimayaasha ah in laga haro dadka ka wacdigelino marka shacabkii soo sufri jiray degmooyinkaas kaga kala goysh jiray waxaa sam waxaa loo helay baabuur la yidhaahdo haddii la kuura nuuhooyin iyo baabuurka oo ka ra- ka raaca oo yacni ka xakameyn badan oo shacab badanna qaadaya culaab badanna qaadaya oo kan yacni kan istahan baa loo sameeyey oo basas ah oo dadka qaada hadda waxaa dadka ugu badan oo shilaka ku dhimana waxay yihiin dadka degmooyin kale ku yimaada waddada aqoonta badan aan u lahayn qadartana iskaga timid iyo iyo baabuurta qaadka shida hadda shilalka intaas kusoo aruuray afayan yunis waxaad ii sheegaysaa in maamulkiina iyo maamulada kale degmooyinka ee idin dhowba aad juudi ku bixiseen oo aada xadiiseen een xawaaraha lagu mari karo waddada haddana shilalkii joogto ayay weli ka yihiin waddada marka een wax tallaabo oo aad ka qaadeen miyaa jira
runtii tilaabada hadda noo qorsoon hadda magaalooyinka dhexdooda bay ku mari jireen saas waxaa sameynay askari jiifo wax la yidhahdo oo dadka shacabka ah oo hadda waxaa kuu sheegay sanadka dhawata ka mid ah dadka dhintay waxaa ka mid dad baabuur magaalada dhexda ku jireen baa ka mid ah xoola ayagu socda waddadii dadka ku jireen waddadii qofka goy leeya waa ku dhacaya qab waddada seedad ma kala laha oo seedadka ma kala calamaysan marka hadda waxaa u sameynay jigboontiyaal magaalooyinka qaarkood dhalinyaro isku xiran degmooyinka ka sameyna jigboontiyaal sameynay hadda wasiistan dad badan baa ka mid ah oo waddada baabuur ku jiray hoggaan baa ka mid ah qodyo dhexdeeda ka mid ah waxa waddooyinka inta ka faa'iidaysto o dhan baa ka mid ah marka waxa kameena taas in jigboontiya la dhigo yacni ma- shantii mitirba jigboonti shantii mitirba jaasku ku guuleysin waxa ku guuleysin inaad darwalinta ka reebno dad baabuurta qaadka qaada shacabka israaciil waa ku guuleysin waxa ku guuleysin shacabku ina basas gaara oo ka shaqeeya degmooyinka isku xira inay raacaan iyadana waa ku guuleysano shacabkii laakiin hadda waxaa ku guuleysana waxay tahay xawaaraha socodka baabuurta annaga jigboontiyo ilaa waddada intaas intaas la-eg oo isku jira boqol iyo konton boqol hadda boqol kilomitr boqol iyo soddon iyo shan kilomitr baa nadiif ah oo dhisan inta kalena hadda way kusoo socotaa laba boqol iyo lixdan kilomitr jigboonti lama dhigi karo waa dareemi kartaa